wadayaasha kaxeeya gaadiidka mooto bajaajta ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay dhibaato ku qabaan marista wadooyinka maadaama fatahaada webiga shabeelle uu burbur u geystay wadooyinka qaar ka mid ah wadooyinka xaafadda howlwadaag kooshin iyo xaawataaka ayaa buuxiyey fatahaada taasi oo keentay inay adkaato galisteeda qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka bajaajta ayaa raadiyow beerula ugu waramay sida ay u saameysay fatahaada webiga shabeelle magaceyga waa kaaf maxamed salaad waxaa bajaajlayaasha ka shaqeystay magaalada beledweyne maalmihii ugu dambeeyey waxaa iska jiray fatahaad aada u ballaaran ee ka dhacday magaalada beledweyne iska socodka dadweynaha gaadiidka waxawaaye hakad baa ku imaaday haddeenana bajaajleyda magaalada beledweyne wax isku socod ma jiro wadadii weyneeda laamiga hataa waxawaaye waa go-day waxawaaye biyaha saameeyey marka saameynta biyaha aada iyo aad ay noo saameysay ha ahaato isku socodka ha ahaato wadooyinka ha ahaato nadaafadda runtii shaqadayna waxaa hooso dhaca ku yimaaday xaafado qaarkood waxaabaa lama geli karo dadkiina waxay rabaan inaa xaafadihii la geliyo oo yacni oo shaqadooda loo qabto marka waxay danta kugu qasbaysaa qofka haddaadan heshiinin in maalinta haddaa qaban jirnay yacni maalintii waxaa laga yaabaa nolol maalmeedka toban doolar oo kale haddaa la qaban jiray maanta waxaa laga yaaba shidaalkeeda bis in la helo waayo laamiga bisa lagu shaqeeyaa xaafado qaarkood lama geli karo xaafado qaarkoodna waa la geli karaa waxawaaye waa la iskala cariirsadaa laakiin shaqadeen hoosu dhaca ku yimaada aada u ballaaran bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali faarax oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo ka shaqeysta wadista mooto bajaajda waxaa saameyn nagu yeelatay fatahaada webiga markaasi uu ka sameeyey magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay taasoo markaasi aanan sameynin wax shaqo ah maadaama goobihii aan ku shaqaysan lahayn laamiyadii aan markaasi ku socon lahayn ay biyaha ay haleeyeen ama markaasi ay suu buux dhaafiyeen iyo dadkii oo markaasi barakacay aan shaqo la-aan ugu dhacday maalmahan ilaa maanta marka lagu daro markaasi qoyskeenii iyo nafsadeenniiba waxaanaan ku bielin ayaan la-nahay fatahaada uu sameeyay webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ayaa saameyn u geysta isku socodka gaadiidka howlaha ganacsiga iyo waxbarashada